qofba meelaha haye horta waxaan rabaa inaan idiin sheego annagu taargetkeenna guud ahaan dowladda soomaaliya oo madaxweyne ka yahay maxaa cabdullaahi farmaajo kasoo bilow soomaaliya kusoo xiji dowlad goboleedka oo madaxweynuhu ka yahay axmed maxamed islaam qof intuu naga nool yahay hal qof ah intuu naga nool yahay shabaab ayagana raalli nagama noqonayaan annagana kama noqonayn horta taas in aan iin sheegnaa rabnaa saaka hadday halkan xabad ka soo ridaan anigoo saaka wasiir bannahay gadaal u istaag ma dhahay qofka ugu horreeyo ama ku dhinto ama ku guulaystaan noqonaya ilaahay idinkiis ma sii socon doonaan ma dhici doonto inaad welwel iyo qalqal kusii jirtaan ma dhici doonto haddii ilaah yidhaahdo ma dhici doonto in cunuqabatayn inta dhinku soo rogo macluul iyo dhibaato ay imaado ma dhici doonto insha allahu tacaala ma dhici doonto in inta la idinkala qaybiyo qaarna la laayo qaarna indhaha loo guduudiyo qaarna waa fiicantiin la yidhaahdo ayna ma dhacayso ma dhacayso cadowga rasmiga ah gumaystihii soomaaliya soo gumaysanayoo kale iyo dadkii adduunyada gumaysan jiroo kale waxay isticmaalaan wax la dhahaa qaybi oo xukun qaybi oo xukun dadka in qaar la ammaano oo waa fiicantii la yidhaahdo qaarna la fogeeyo oo haraanti lagu dhifto ay yaqaanaan marka taas waxaa la yidhahdaa waa taatiigyada ay isticmaalaan cadowga in marka qaar la dilo qaar la cabsi geliyo oo la yidhaahdo inaan dilay ma aragta ha adaa ku xigo qaar la yidhahdo waad fiican tihiin adinka waad fiican tihiin oo waxaad tihiin ansaar baa tihiin iyo waxaasaa tihiin la yidhahdo waa waa waa waa taatiiga uu cadowgu isticmaalay cid kastoo cadow ah oo dal iyo dad burburin rabtaana isticmaasho xaqiiqdii taas marka inaadna u arkin marka koowaad inay tahay qof qof ay gaar ugu roontahay inaysan jirin inaan isla garanno
waa dhibaato iyo rucbi iyo shidda ay ayaguna u hayaan ma siin karno garab lacagna ma siin karno mana laaluushi karno ergana uma geyn karno xaqiiqda markaan ka hadalno waa inaan iska celina waryaaya been yaan la isku sheegi aan iska dhaafna ergada aan iska dhaafna tugsigo nabad baan rabnaa inaan ugu noolaano waxaan dhisayna waa dawlad iyo nidaam iyo waxaan rabnaa sharaf inaan ku noolaano waxaan idiin sheegayaa dadka halkaan fadhiya maanta ee aaqiliinta iyo madaxda bifadlikum fadhiga intaan ka kacno isku tashanno shaqada haddaan hayna mid ka wanaagsan inaan qabanno hore u socono dhallinyarada askarta habeenkii soo jeeda tabartooda qabanaya iyo cidda ay wax ka habceenaya amniga shuqulka ku lehna inay dadaal muujiyaan waa ay aaman yihiin waqti waqti fara badan bay noo shaqeeyeen inay hore u socdaan oy dadaalaan intaasaan rabaa inaan maanta idiin sheego
kan fadhiya ka maamulka ka duurka jira oo qaadacudiriirnimada suubanaya intabaa nagaa dhan ilaahay waxaan ka baryaynaa iyagana inuu alla soo hanuuniyo wixii dhumaynu alla sii dhumiyo intaneeda kale wixii dhumayna alla sii dhumiyo wixii hagaagsana alla soo toosiyo intaas kabacdi annaga waxaan nahay hooyadii gogasha jubinaysay waxaan nahay hooyadii gurga xaaqaysay caruurta waxbarashada geynaysay reerkii hadda ku malluusan soddon sanood colaad dhex taagana ilaahayki subxaana watacaala ahaa muddo hadda ma afar sana ama shan sana meelahaas horta nabad waa haysanaa nabad aan ku naaloona waa haysanaa oo guryaheenu ku jiro oo maamulkeennu wanaagsanaa oo hagaagsanaa uu noo dhisay oo wiilasha dariiqa taagnaa naga xayiray oo wixii la qaadanayo la dhuldhubsaday oo mare bannaanka ku warin jirin la xayiray alxamdu alkubir rabbilcaalamiin waxaan la qiirooday hadalkaygii ku aan ku sinanaya wasiirka yidhaahda ducus
waxaa ka hadasheen maamulka degmada iyo cabasho waxaa ka hadasheen amni iyo kala dambayn iyo wanaag inaad hesheen waxaad ka hadasheen khalkhal fara badan oo kale inuu jiro amniga garab socdo dabcan amniga iyo waxaad ka hadasheen iyo waxa aad ku ammaanteen maamulka iyo saraakiisha ciidamadii halkan joogto taliya nugsugad ama taliya ciidan kaleeta intaba inay tahay wixii aan ku jirnay muddo ka hor iyo sida hadda ay waxyihiin soo saas ma inay taas ayada indhimayso oo sida hore oo balaxa way ahaan jirtay lagu soo celiya ama danaynaysaan saaka ya saaka wiilashaas ciidanka oo militariga oo nin kasoo tegahayo qoriga laga soo qaada laga dhigahayo halka uu marahayo kii fasax aado maalmaha uu qaatay la ogyahay saacad iyo maalinba waqtiga loogu talagalay haddii la waayo la raadinhayo in la yaraa nin kasta gurigiisa ha seexdo subaxii marka qorigiisa ha wato cadowgiisa ha iskaga ilaaliyo waxa uu rabana shacabka ha u dhex doonto ma rabtaan in la yidhaah waxaan u malaynayaa dad raba inay fadhiyaan halkaan inay dad raba fadhiyaan ba aaminsana haadu way yar tahay dad raba inay fadhiyaan ba aaminsana in mobeelada laynka qaado masquuliya aad dhisan weydaan guri la dhisan waayo masaajidka la aadi waayo mobeelka laynka qaato lacagta laydinka qaato toban saac oo galabnimo aad xirtaan ganacsigiina kareetadu ay dhaqaaqi weydo baabuurku uu degi waayo wixii aan ku jirna waa garanaynaa soo ma si aydin ma rabtaan reer bal xawsa kina ku noqotaan waayo ma haddii la rabin oo xaalaas ay sax tahay waa idinkiu mahad celinayaa iyadaan qaadanayaa oo waxaan qaadan karnaa inay rabitaankiina ay tahay sida hadda ay ciidankii la inkaga xakameeyey iskama imaanin waxay ku timid rag aan jecelnahay oo wiilashanadii ah oo askartaanadii ah oo qoryo wataan kulayna saasoo mayna ogeyn inaan waddadan gaarno oon halkaan qaadno oo intaasaan israacino oo saddexaan degmo hadda degmada joogay aan xakamayno inta kalena aan go-aansanno meesha ay foodo ka jirta inaan u gudubnaado degmada dhiban oo gaar ahaan gobolka gadawaaceel ah ma shaqayn karno oo maamul lama shaqayn karno oo waa baqaynaayo waa nala dilahayaa soo dad soomaaliya aftar waa dad muslimiina soo maa arrintaas diin la-aan bay noqonaysaa qof waxay noqonaysaa inuusan qadarta iyo xilligu dhimanayo uu asagu naftiisa maarayn karo dhinaca kale damiirka bini'aadanka marka la fiiriyo waa wax qab- qa- qalbidil ah oo gumaysi ah oo bahdil ah wa qof marka kula mid oo bini'aadan oo sagaal bilood ku dhashay inaad noocaas aad ooga baqdid cabsidaas iyay la jirtaa in laga cabsado ilaahay bay la jirtaa